bismi illaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal qodobada ugu door karoon warkeena habeennimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ogolinkii dambe ee maanta gaaray dalka talyaaniga ayaa halkaasi kulamo kula qaatay madaxda dalkaasi guddoomiyaha maxkamadda sare iyo kusimaha guddoomiyaha baarlamanka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayey wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ayaa ayaa maanta furay shirweyne wada tashi oo la xidhiira dhismaha dowladaha hoose kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socday maamul goboleedyada dalka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa ayaa sheegtay inay ka war heshay qorshe ay maleeshiyada ugus ku doonayeen inay ku weeraraan dekadaha muhiimka ah ee dalka wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn dowladda ruushiya ayaa sheegtay in ay si hordhaca ay ugala baxday diyaaradaheeda dagaalka dalka suuriya dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee wafdi uu hogaaminayo ogolinkii dambe ee maanta gaaray dalka talyaaniga ayaa halkaasi kulamo kula qaatay madaxda sare ee dalkaasi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa uu sheegay in kulamadii uu la qaatay madaxda dalka talyaaniga uu la xiriiray sidii loo horumarin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo talyaaniga waxauna ra-iisul wasaaraha sidoo kale sheegay inay kala hadleen mas-uuliyiinta dalkaasi talyaaniga sidii loosii horumarin lahaa tababarada ay dowladda talyaaniga saraakiishooda siiyaan ciidamada soomaaliya iyadoo dalka talyaaniga uu hogaaminayo mashruuca tababarada la xiriira ee midowda yurub ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sheegay in kulamo sidan oo kale ay horey ugu yeesheen dalka mareykanka mas-uuliyiinta dalka talyaaniga guddoomiyaha maxkamadda sare iyo kusimaha guddoomiyaha baarlamanka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya faahfaahinta warkani waxaa inoo haysaa wariyahayaga nasre bashiir cali
wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya marwe sahra cabduqaadir cabdiraxmaan ayaa maanta loo dhaariyey xilkaasi waxaana ka qayb galay munaasabadaasi lagu dhaarinayay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka abukaate ceydida cabdulaahi ilka xanafa ayaa dhaariyey wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda biyaha iyo tamarta ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u magacaabay islamarkaana u aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah si daacad ah oy danta dalka oo ay danta dalka dadka dadka iyo diinta ku jirto iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale ee dalka wabilaahi towfiiq
kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mudane mahad cabdale cawad ayaa marwe sahra cabduqaadir ugu hambeliyey xilka cusub ee loo dhiibay una rajeeyey in alla ugla garab galo howsha loo igmaday
waxaan leenahay mabruuk walaasheel oo ah xildhibaanad runtii ilaa iyo sanadkii labada kun ilaa iyo hadda xildhibaanad ahayd haddana ku biirtay xukuumadda waxaan u rajaynaynaa inay waajibaadkeeda u gudato sida uu qabo dastuur wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya sahra cabduqaadir cabdiraxmaan oo aan waraysi gaar ah la yeeshay dhaarinta kadib ayaan weydiiyey waxyaabaha u qorshaysan inay ku soo kordhiso wasaaradda tamarta iyo biyaha
markii aan arkay baahida ee saad la socoto gabdhaha xil- ee wasiirada ah ee iga horeeyey ee wasaaradaha waxay ka shaqeeyaan ee, dhinaca bulshada marka een, haddaan nahay haweenna waxaan jecelnahay in aan bulshada wax ka kabno marka booskaas positionkaas oo baahi badan ka jirto oo biyaha ay yihiin waad la socotaa biyaha waa nolosha ilaaha ku sheegay qur-aankiisa Ee, lama al- ee, ma ee, waxaa la yiri aayad qur-aan oo oo sheegaysaa jirta ma een, xayi kulli shay yacni ma biyuhu waxay ka dhigaan wax kasta nololay ka dhigaan marka biyaha waa wax loo baahan yahay wadankeenana aad iyo aad ayaan ugu baahannahay waad la socotaa hadda qaylo dhaanta iyo iyo iyo qalalaasaha ka jiro ee ee maaragta ku salaysan dhinaca biyaha marka waxaan jeclahay ilaahay inuu igu garab galo oo aan ka shaqeeyo hawshaas dardarna aan aan aan geliyo hawsha biyaha sahra cabduqaadir cabdiraxmaan oo loo dhaariyey wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee xukuumadda soomaaliya ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxayna ka mid ahayd ilaa dhismihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay dalka jabuuti iyadoo xilal kala duwan ka soo qabatay xukuumadihii soo maray dalka nasre basheer cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ayaa maanta furay shir wadatashi ah oo la xiriira dhismaha dowladaha hoose kaasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socday maamul goboleedyada dalka wariyahayaga maxamed xasan cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
kulankan wadatashiga ee looga hadlayey hanaanka loo marayo dhisidda dowladaha hoose iyo la xisaabtanka hay-adaha heer maamul oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxaa ka qayb galay kusimaha ra-iisul wasaaraha wasiiro xildhibaano xubno ka socday dowlad goboleeda dalka ka jira iyo maamulada shabeellada dhexe hiiraan iyo gobolka banaadir kaasoo maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo socon doona muddo shan cisha ayaa waxaa lagu falanqayn doonaa hanaanka qaran ee loo marayo dhisidda dowladaha hoose iyo sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa hanaanka dowladnimada xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya yaxye cali ibraahim oo ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay in muddada uu socdo shirkan diiradda lagu saari doono qodobo aasaasi u ah nidaamka dowladaha hoose waana qaybta ugu weyn oo wasaaradda iyo gobolladu ay aad ay ugu wada shaqeeyaan oo ah meelaha ama aagaga ee laga saaro shabaabka sidii dowladda adeegyadeeda ay dadku u gaari lahaayeen Ee, adeegyadaasi dabcan waxaa ka mid a cadaaladii waxaa ka mid a amnigii waxaa ka mid a korontadii waxaa ka mid a biyihii waxaa ka mid a suuqii waxaa ka mid a nalalkii waxaa ka mid a isbitaalkii waxaa ka mid a waxbarashadii noocaas marka waa xasilin waay xasilin marka laga gudbo waxaa la rabaa dabcan haddana in la sameeyo maamul ku meel gaar ah kadib maamul rasmi in loo gudbo gobollo badan oo dalka ka mid a dalku siduu u badan yahay ilaa iyo boqolkiiba sagaashan iyo dhowr xaalad noocaasoo hadda ku sugan yahay marka waxay qasab noqotay in laga tashto oo dadkii arrintaas kale laga talageliyo idinku aad ugu horaysaan inay wax ka dhahaan sida ugu wanaagsan iyadoo la wada leeyahay wada jir sidaasay u taagan tahay in loo qumo soo dhisid maamullo heer degmo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa ergada ka qaybgelaysa shirka ku soo dhoweeyey caasimadda waxaan rabaa inaan idin casuunno oo aan habeen habeennada ka mid ah dowlad hoosaan rabaa inaad dhistiin aqallaan rabnaa inaad samaysiin marka aqalka ugu curudsan oo ugu da'da weyn oo aqalka dowladda hoose la yidhaahdo ayaan idinku casuumaynaa haddii ilaa yidhaahdo maalinta maalinta shirka la xiro habeenkeeda haddii ilaa yidhaahdo waxaana ka codsanaynaa wasiirka cadaaladda iyo wafdigan isagoo hogaaminaayo iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo kulli habeenkaas inaan meeshaas aan ku wada cashayno madaxda naga sarraysana asiga uu noo marti qaado ayaan ka rixan ka codsanaynaa habeenkaasaan bal aqal dowladda hoosaan idin tusaynaa saad aqallo qurqurux badan u dhistiin wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in muddadu uu socdo shirkan talooyinkooda ay ku darsadaan qabiqoraareedka ku saabsan dhisidda dowladaha hoose ee halgudhigiisu uu yahay wadajir waxaan rabaa mudane eh, eh, ra-iisul wasaare maanta sida aad arkayso barnaamijka halkan loo fadhiyo ee ah aan wada tashanno waxaan u malaynayaa aan wada tashanno wax ka fiican ma jiro wax ka fiican maa jira aan kuu taliya ma aha waxaan aan soo jeediye ma aha aan wada tashanna waa aan wada tashannana ay ka soo baxdo aan wada jirno yaan wada tashi rabin yaan rabin in la wada jiro qofkii labadaa diida waa wax kale waxaan rabaa marka
kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir oo fariishirka ayaa sheegay in dowladnimada ay lafdhabar u tahay in la helo dowlad hoose oo awood leh laakiin dowladda hoose waa la yaqaanaa dowladda hoose waa dowladda ay ka soo bilaabato actually lafdhabarta ah iyadaa lafdhabara dadka waxa la nool oo tuulooyinka iyo miyiga iyo beeralayda la nooli waa degmada laakiin central governmentka maaha marka dowladdaas haddii aanay adkayn haddii aanay dhaqaale ku fulin haysan haddii aanay muxuu ahaa u adeegin bulshada waxaa ma hagaagayaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muddooyinkanba waxay ku holaneed xoojinta wadashaqaynta kala dhexaysa maamul goboleedyada iyadoo shirar kala duwan ku qabatay magaalada muqdisho iyo gobollada dalka maxamed xasan cali idaacaddii telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey horumarada ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ay ka sameeyeen howlgallada dalka faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa cabshakuur cali axmed shir jaraa'iduu ku qabtay xarunta ugu weyn howlgalka amisom ee soomaaliya ee xalane ayuu faahfaahin kaga bixiyey farancisco madeyra madaxa howlgalka amisom ahna wakiilka gaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya waxqabadka howlgalka amisom saddexdii bilood ee lasoo dhaafay master madeyra ayaa ugu horeyn ka hadlay howlgalkii ay ciidamada qaranka iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ay ku qabteen deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe
Together with the Somali National Army, we have achieved good results recently in our military operations in Middle Shabelle region.
amisom iyo ciidanka qaranka soomaaliya oo iskaashanaya waxaannu gaarnay guulo la taaban karo howlgalkii aannu ka samaynay magaalooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaan dib u riixnay maleeshiyaadka al-shabaab waannu sii wadaynaa ilaa aannu ka dhammaystirno dhammaan goobaha ay haraadiga ku yihiin dadaalladan waxay sababeen inaan fududeenno adeegyadii bulshada muhiimka u ahaa sida in la gaarsiiyo qalab iyo adeegyo kale waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah ceelbaraf iyo biyacadde to the newly liberated areas. In towns such as El Ade- El El Baraf and Bioadle,
hirgelinta qodobadii ka soo baxay shirkii jabuuti ay ku yeesheen madaxda waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayuu ku sheegay inay muhiim u tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada
if implemented as planned, haddii loo hirgeliyo sida loo qorsheeyey go'aankii ay sameeyeen madaxda waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya shirkii ay ku yeesheen waddanka jabuuti waxa ay faa'iido u tahay soomaaliya iyo in horumar la taaban karo laga sameeyo dagaalka lagula jiro argagixisada madaxa howlgalka amisom waxa uu bogaadiyey tallaabooyinka loo qaaday doorashada sannadkan dhacaysa wadashaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa ciidamada qaranka iyo kuwa amisom amniga ayuu ku tilmaamay inay muhiim u yihiin bulshada waxa uu ugu dambeyn sheegay in dadaalkoodu ay isugu geyn doonaan sidii loo furi lahaa waddooyinka argagixisadu ay go'doomiyeen isagoona farriin u diray bulshada soomaaliyeed taasoo ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab we are doing our best to make sure that when the towns are liberated,
waxaan isugu geyn doonnaa dadaalkeenna oo dhammi inaan hubinno in magaalooyinka laga xoreeyo cadowga waddooyinka xiriiriya ay furan yihiin bulshadu waxa ay indha iyo dhagaba u yihiin waddanka waxaan leennahay qaata doorkeenna noo sheega halka ay al-shabaab ku dhuumanayaan taasi dembi kuma lihidiin
any crime by telling us where Al Shabaab is, because Al Shabaab wants to destroy all of us.
cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
hay-adda sirdoonka qaranka ee niisa ayaa sheegtay inay ka war heleen qorshe ay maleeshiyaadka ugusku doonayeen inay ku weeraraan dekedaha muhiimka ah ee dalka war-saxaafadeed ka soo baxay niisa ayaa waxay ku sheegtay in la adkeeyey ammaanka dekedaha muhiimka ah ee dalka si looga fogaado in kooxaha argixisada ah ee xiriirka la leh al-qaacida ay is abaabulaan islamarkaasna ay weeraro qorshaysan ka geystaan dekedaha soomaaliya sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliyeed ee nisa ayaa wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona u sheegay in maleeshiyaadkaasi hubaysan ee lagu arkay deegaanka garacad ay qorsheynayeen weeraro gaadmo ah oo lagu qaado qaar ka mid ah dekedaha soomaaliya iyadoo markii xogtaasi laga warhelayna ay dib uga laabteen niise ayaa sheegtay in la qaaday tallaabooyin amni oo dheeraad ah kuwaasoo looga hortegayo qorshe kasta oo ay kooxda ugus ku doonayso inay ku carqaladeyso ilaha dhaqaale ee dalka hay-adda nisa ayaa xustay in bartilmaameedka kooxahani ay ka mid ahaayeen dekedaha muqdisho boosaaso iyo xarumo kale oo muhiim ah maleeshiyaadkaasi ka tirsan kooxda ugus ayaa hay-addu waxa ay sheegtay inay dib uga laabatay deegaanka deegaanadii ay ku sugnaayeen kadib markii ay soo food saartay baqdin iyo in ay ka war heleen sida ay dowladda soomaaliya u abaabuleyso iska caabinta waxyaabaha ay ku doonayaan inay ku carqaladeeyaan amniga dalka kulan lagu dhiiragelinayay sida ay bulshada uga qayb qaadan lahaayeen bixinta canshuuraha dalka iyo ahmiyadda ay u leedahay dalka in ay canshuurahaasi bixiyaan shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho waryayaga muuse cismaan abtoow ayaa inoo soo koobaya faahfaahinta warkaasi kulankan wadatashiga loogu hadlayey sidii bulshada soomaaliyeed loogu wacyigeli lahaa ahmiyadda ay leedahay bixinta canshuurta dowladda oo uu soo qabanqaabiyey jiliyaashaan dawliga ahayn koonfurta iyo bartamaha soomaaliya soshansa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubin ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ururada bulshada rayidka ururada bulshada rayidka ah dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale lagu casuumay waxaana inta uu socday kulanka diiradda lagu saaray sida bulshada soomaaliyeed loo bari lahaa muhiimadda ay leedahay bixinta canshuurta dowladda iyo sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen bulshada soomaaliyeed liibaan bili xiirey oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi waxaa lagu go-aamiyey ilaa lix qodob lixdaas qodob waxaa ka mid ahaa in horta la sameeyo wacyigelin guud oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay waxqabadka canshuuraha wadanka iyo in la abuuro dakhli canshuura oo wadanku iska leeyahay midda xigta waxay tahay in la habeeyo dib u habeyn lagu sameeyo habka canshuuraha loo aruuriyo hay-adaha dowladda oo dhan midda kaleoo saddexaad waxay ahayd in la mideeyo dakhliga la siiyo ama la jaro dadka marka canshuuraha laga qaadayo isla markaana lagu caddeeyo cadadda laga qaadayo qof kasta oo muwaadin ah loogana qaadayo canshuur ahaan in dowladda ay la timaado nidaam cad oo ku saabsan habka canshuuraadka oo loo aruurinayo oo qeexan gudoomiyaha jaliyaashaan dawliga ahayn koonfurta iyo bartamaha soomaaliya cabdulaahi maxamed sharwac oo ka hadlay kulanka ayaa ku booriyey bulshada soomaaliyeed inay bixiyaan canshuurta dowladda si bulshadu ay u helaan adeegyada asaasiga ah
annaga waxaan u lahayn muwaadinku canshuurta ha bixiyo waa laba shay midda koowaad waxaa waaye dowladdu canshuur la-aan ma shaqayso haddeer dhaqaalaha ugu horeeya ay dowladu ku xisaabtamayda waa canshuurta waay dadku ay bixiyaan midda labaadna waxa waaye maadaama aan hadda dhowr soddon iyo sano aan waxba la bixinaynin dadku inay sii ogaadaan in canshuure ay soo socoto oo wacyigelinta aan ka qayb qaadano annaga ah soshans ahaan in aan ka qayb qaadano in canshuurta la bixiyo canshuurta in dadku ay bixiyaan laakiin ay xisaabtamaan ay yidhahdaan war intaasoo canshuurahan bixinaya maxaana loo kugu bedelo wadadii ma hagaagsana iskoolkii muxuu ah mataqaanaa waa lacag isbitaalkii waa lacag muxuu ah tallaabo kastoo la qaadaaday waa lacag nolosha oo dhan amniga weliba ugu horeysa amniga ayaa wanaagoo dhami ka bilowda wadanka qof walba meesha uu ku nool yahay inay amni noqoto waxyaabaha la sugaya waa marka canshuurta la baxsho xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey qaabka uga habboon ee bulshada soomaaliyeed ay ugu qayb qaadan karaan bixinta canshuurta dowladda waajibka ugu horeeya amniga inay ku qabato waxbarashada caafimaadka jidadka biyaha iyo nalka waxa weeye kolka cashuurta la qaadayaa waa inay noqotaa cashuur sharci lagu qaaday oo kolkaa fulinaysa waa yacani dadweynuhu waajibaadkii dowla uga baahna xuquuqdiisiina ay dowladdu ku fulinayso cashuurtu waa taa sida ay sheegeen guddoomiyaha iyo sheekuba sidaa la adliye waynu u baahan nahay dowla jiri mayso cashuur haddayna qaadeen cashuurtana sharci waa inay ku qaadaa kuna fulisaa waajibaadka dadweyne uga baahan yahay
halka warkaas aad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xukuumadda ruushiya ayaa sheegtay in si hordhaca ay ciidamadeedii ugala baxeen dalka siiriya arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dalkaasi valdimir putin uu horey ugu dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxayo dalka siiriya muddo ka badan shan bilood oo ay halkaasi howlgalal ka wadeen putin ayaa sheegay in sababta ay ciidamadiisa uga baxayaan dalka siiriya ay tahay in ay ku guuleysteen hadafkii ay ugu talagaleen iyo howlgalladii ay halkaasi ka wadeen ciidamada dalka ruushka tallaabadani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dalka siiriya ay ka bilowdeen wadahadallo dhinaca nabadda ah islamarkaasna qaramada midoobay ay si weyn u taageertay waxaana dowladda suuriya cadaadis lagu saarayaa sidii ay wadahadalladaasi uga miro dhalin lahayd warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal habeenimadan waa naga intaa cidda uu seegay warkeena waxay dib uga daalacan kartaa ciwaankaynu ku leenahay barta internet-ka ee radio muqdisho dot net